iyaga oo ka qaybgelayay munaasabad ay ku qalin jebinayeen arday dhammaystay waxbarashada heerka koowaad ee baajulaarka ee jaamacadda ayaa waxa ay dardaaran la wadaageen ardaydii qalin jebinaysay wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug iyo wasiirka warfaafinta ah ee dowlad goboleedka galmudug ayaa waxa ay ardada u sheegeen in ay bartaan xirfadaha sidoo kalena aanay waxbarashada joojin waxa ay wasiiradu xuseen in loo baahan yahay in shaqo abuur ay samaystaan islamarkaana aanay sugin in cid kale shaqo siiso waxa ay dardaarankooda ku xoojiyeen ahmiyadda ay leeyihiin xirfaduhu ugu horeyna wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee galmudug maxamed xaashi dhoore ayaa fariintan la wadaagay ardaydii qalin jabinaysay fakarkoodu ou noqdo hal abuur ku salaysan inay horta dadka ka duwanaadaan fakarkooda keenaan haddii boqolka arday ee qalin jabisaba xafiis ay usoo shaqo tagaan ay raadiyaan oo afkaartoodu aysan hal abuur ama ganacsi ama waxay ku samaysanayaan ousan noqonin halkaas waxaa ka imaanaysa shaqola'aan ayagu inay shaqo abuuraana horta la rabaa su'aasha isweydiinta mudan waxay tahay haddaad saynis aad barato ood ummadda aad wax ku tarayso ilaahay wuu ku sarraysiinayaa cilmi o dhan wuu kugu sarraysiinayaa lojistikada maantu waxay ku shaqaysaa tiknolojiyad haddaad haysatay theory iyo feker keliya oo lojistikada ku saabsan ee aadan aqoonin hal brograam oo lojistikadu ku shaqayso dunida macnaha waad ka harsan tahay oo ay kuma shaqayn kartid sidaas darteed sektor kasta oo aad baratay oo aad maanta inaad ka qalin jebisay halkaan aad sheegtay adigaa la rabaa inaad hore u socotid isbartid wixii kaa dhiman raadsatid dunida la jaan qaadid wax kasta aad halkaas macnaha ka sii wadid dhanka kale cali seeko oo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee galmudug oo dhankiisa dardaaran la wadaagay ardadan dhammaysatay heerka koowaad ee waxbarashada jaamacadda ayaa waxa uu sheegay in loo baahan yahay in teknolojiyadda laga faa'iidaysto iyo in la joogteeyo waxbarashada si loola jaan qaado dunida iyo shaqooyinka qof ha isku soo aadinine hasbarinina inaa qof isku aadisaane isku kalsoonaada insha allahu aad markaa wax raasanaysaan sidoo kale inaad u shaqaysaan qof waxaa ka muhiimsan inaad adiga ku dadaasho inaad shaqaysato oo aad wax abuurto waxaan kaloo rabaa inaan inii dardaarmo waxbarasho ma dhammaato annagaa hadda intaan la ego konton sano dhaafnay aa weli wax baranna adduunku tadawurow samaynayaa horumarku waa iska socdaa maalin walba waxaa la soo saaraa tiknolojiyo waxay u baahan tahay markaa inaad mar walba la falagasho inaad hore u socoto inaad wax barato waxbarasho ma dhammaanayso sideedaba inta badan ardayda ka qalin jebisa jaamacadaha galmudug ayaa shaqooyin u raadsada xafiisyada dowladda taas oo ay weheliso in shaqola'aan baahsani ay soo food saarto marka jaamacadaha ay dhammeeyaan ardadu waxaana aqoon-yahanada iyo mas-uuliyiintu ay talo ahaan u bixinayaan in xirfadaha la barto sidoo kalena shaqo abuur la sameeyo si loo helo shaqooyin ku filan dadka waxbartay